aad waa mahadsan tahay shirkaanu wuxuu dhacaa sanadkiiba mar buu dhacaa waa shaqaalaha ururka shaqaalaha saa utaqaanaba sinisterka oo shaqaalaha unionka marka sanadkan waxaa lagu qabtay magaalada houston wuxuuna soconayaa oo bilowday shalay wuxuuna soconayaa shan beri
wa waa gartay ujeeddada marka iyo cidda isu imaanaysayay tahay
hadda waxaa shirkan kasoo qayb galay dadka minority-ga ah oo laga tirada badan yahay badan laga tirada badan yahay oo madowga ah laba shir baa dhaca sanadkiiba midna waa shir guud midna waa mida iyagu u gaara oo ay qabsadaan
waa gartay marka kan waa mid ayaga u gaara oo ay sanadkiiba mar qabsadaan marka waxay ku raadinayaan waa xuquuqda dadka shaqaalaha madowga ah ee laga tirada badan yahay ahi shirkan inkastoo sanadle uu yahay wuxuu kusoo beegmayaa xili cadaadis badan uu ka haysto maamulka madaxweyne trump ururada shaqaalaha bal ka waran dareenka ka qaybgalayaasha iyo siyaasadda dalkan maraykanka sida ay tahay maanta saa la socoto colaad doorashooyin baa hadda ka dhacaya waddankan bisha november waa lagu soo qaaday arrimahaas waana looga hadlay ma lagu soo bandhigay dhibaatooyinka dadka laga tirada badan yahay ka haysta dhinaca shaqooyinka ama haddii ay noqon lahayd dhaqanka ay kula dhaqmaan kuwa shaqaalaysiiya waxyaabaas ma looga hadlay way ku jirtaa qorshaha in looga hadlay shirku wuxuu bilowday shalay marka waxyaabahaas oo dhan waa lagu soo qaadaya in looga hadlo way ka mid tahay ajendaha wa waa gartay dabcan dadka madow ee maraykanka ku nool waxaa ka mid ah dad muslimiina oo fara badan oo dabcan tan iyo markii xukunka uu qabsaday madaxweynaha hadda talada haya donald trump dhibaatooyin cunsuriyad iyo faquuq dhinaca shaqooyinka ah meelaha qaar kasoo sheegaya oo la kulmayay iyada arrintaas si gaara qorshaha maugu jirtaa in shirkan looga hadlo dabcan waa ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay dadka muslimiinta ah marka so waa laga hadli karaa waa laga hadlaya ama xuquuqdooda in loo raadiyo waa u badan tahay in maxaaha looga hadlo cabashooyinka ugu badan ee ururada shaqaalaha soo gaara ee dadka shaqaalaha ah ka soo gaara maxaa ugu badan wallahi colaado shaqaaluhu day meel kasta ama ha noqdeen dadka laga tira badan yahay ama dadka muxuu ahaa aan laga tira badnaynba xuquuqdoodu way way badan tahay dadka muxuu ahaa shaqooyinkaa laga eriyaa waan u doobnaa ina shaqooyinkaa lagu soo celiyo sidaa la socotaba waddankaanu waxaan yuinka la yidhaahdo muxuu ahaa waxay u doodaa xuquuqda shaqaalaha maxaa kamid a qofka inuu shirkadaha qorta inaanu kala doodno inay xuquuqdooda siiyaan hadday noqon lahayd caafimaadkooda hadday noqon lahayd muxuu ahaa in loo kordhiyo sanadkiiba mushaharkooda saa la socotana qofku maanta la qoray iyo qofka sanooyinka u shaqeynayo waa kala xuquuq badan yahay ninka labaatanka sano u shaqeynayo waa ka xuquuq badan yahay ninka shalay la qoray ama maanta la qoray markay noqoto lacagta la siinaayo ama markay noqoto benefitiga uu leeyahay xuquuqda uu kuleeyahay shirkadaha uu shaqeeyo marka anagu waxaa sameynaa shirkadaha markay dadka qortaan yuinkan la geliyaa shaqaalahaasay ka mid noqdaan xuquuqda u doodnaa annaga waxaan udhexeyna marka shaqaalaha iyo shirkadaha shaqaalaha ay u shaqeeyaan hay-adaha u shaqeeyaan duule haadaan gaara haadaan waa gartay marka maxaa la filayaa shirkan inay kasoo baxaan guula la taaban karaa kasoo baxaayo waxaa kasoo bixi karaa inay dadku isku duubnaadaan inay u ololeeyaan inay soo baxaan oo doorashada galaan waxaa kasoo baxaaya in muxuu ahaa isbedel weyn uu ka dhaco muxuu ahaa bilahan soo socda doorashada marka waxyaaba guula ayaa kasoo baxaaya wuxuuna xirmayaa haddii ilaahay yidhaahdo sabtiga soo socota